qorto inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun cabdiqaadir ilaahay ha u naxariisto cabdiqaadir wuxuu ahaa abwaar soomaaliyeed wuxuu ka tirsanaa kooxda waaberi wuxuu sameeyey riwaad laga adugo afartii qof oo ugu codmacaana ay dhigeen maxamed saleebaan iyo magool iyo maandeeq iyo cabdiqadar xasan jacayl boob uma baahna kabacdi wuxuu galay inuu dhalinyaro carbiyo soo saaro marka dhalinyaro joogta buu macalin u noqday halkaasaa burburkii ugu dhacay wuxuu ahaa nin ruwaadaha sameeya heesaha sameeya muusikada suma baalka siyoolinka la yidhaho aadu simi jiray allah u naxariisto macalin barbaarshaha buu ahaa gaalkac ayuu burburkii yimi barnaamijyo badan buu ka sameeyey dhalinyaro badan buu tababaray allaha u naxariisto abwaan soomaaliyeed oo la yaqaano caana oo ruwaado lo heesale oo oo jileen uu ahaa adiga goormaa isbarateen abwaanka dhintay allah naxariiste aniga waxaanu isbaranay toddobaatan iyo shantii markii uu soo saaray ruwaadii jacalboob uma baahna waa tahay waxyaabaha hadda lagu xasuusto riwaayadahaas iyo heesaha sugaanta uu ka tegay abwaanku maxaad kow iyo laba ka xusi kartaa
dee ruwaadii jacalboob uma baahna sooma xusustaan maxamed saleebaan iyo madool matahay si fiican
milankaadi anaa imi heede marsi sharaf le baan lahay waxaa mata maxamed saleebaan iyo madool de dacaloy dacaloy dacaloy cabdiqadar iyo cumaandeer marka sacibooda bacdulaacaano la yaqaan bay ahayd marka cabdiqaadir allah u naxariisto weligiisna waa la xusuusnaanaya raagkiisigaa wadanka yaala
shaksiyadiisa maxaa ka xusuustaa habdhaqankiisa iyo shaksiyadiisa nin wanaagsan oo macaan oo afgaaban oo aan qaybqaybin oo dadka ayan isku dhicin oo odaya oo tartiib u socduu ahaa oo aan ahayn dadka aflagaadada iyo kabtanka badan iyo maila kula isqabsiga ka nadiifa
si fiican burbur burburkii wixii ka dambeeyey gaalkacyo ku sugnaa waxyaabihii u gaalkacyo iyo puntland uu ka sameeyey maxaad ku xasuusataa wallahi dee waxaan ogahay inuu dhalinyaro badan soo saaray waxaan ogahay barnaamijkii maalinta nabadda haddii ilaahi waa ku roon yahay laba kun laba kun iyo tobankii inuu sameeyey waxaan ogahay laba kun iyo tobankii maaha wuxuu sameeyey laba kun iyo afartii gobolada o dhan buu ka sameeyey hadda anigu mudihii yeesay ma hayo laakin dee nin macno buu ahaa allah u naxariisto
allah u naxariisto abwaanka dhintay marxuumka maadaama uu ahaa marxuum qaran oo puntland kasoo jeeda ma mudan yahay maamus qaran in loo sameeyo oo shacbiga iyo dawladduba ay si weyn ay maamus ugu sameeyaan
ma mudan yahay haba ku darinba waxa weeye masxaf dhan oo gubtay buu la mid yahay abwaan buu ahaa keliya habeenkii uu yaraa ilaa maanta muuse kaydinayey waxaa loo baahan yahay carruurtiisii baa nool inay buugaagtii uu qoray iyo suugaantii uu qorayna buug loo qoro isagana hindiya aan lagu aasina la keeno aas qaran loo sameeyo oo dawladda waxaan ka codsanayaa inaan ninkaa hindiya lagu aasina lasoo qaado aas qaran loo sameeyo aasimadda lagu aaso lagu xuso baa anigu jeclaan lahaa weliba iskuol iyo meel un loogu magacdalo maadaama nin saariikh ahaayo oday oo deegaanka kasoo jeeda waxaan ka codsanayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inaan lagu aasin hindiya ninkaa lasoo qaado